ciyaaraha tanna bal dhinacii ciyaaraha oo imika badankooda ay soo gabagaboobeen masacad intaynu idaacadda ku jiray dhinac baad ka yar eegeysa natiijooyinka ciyaaraha aad iyo aad waxaan u malaynayaa taageerayaal fara badan ee maxamedow in ay madaxa ruxayeen ciyaaro aad u kulul oo weliba dhibco lagu kala xisaabtamayey sidii loogu soo bixi lahaa ciyaaraha horyaalka ee qaaradda yurub ee sanadka dambe ayaa wadanka ingiriiska kooxuhu si aad iyo aad ugu xafiltamayeen haba ugu darnaadeen kooxaha arsenal iyo tottenham hase ahaatee aan ku hormaro kulan kulankaasi xiriir la leh oo dhex marayey kooxda chelsea iyo everton halkaasi oo labada kooxood ay ku kulansanaayeen garoonka stanford bridge chelsea ayaa ku badisay ciyaartaasi laba iyo hal oo haddii ay chelsea bareja geli lahayd arsenalna ay laba iyo hal kusoo bixi lahayd ay taasi keeni lahayd in arsenal iyo chelsea ay markaasi u tartamaan kaalinta saddexaad oo ciyaar gaara labadooda loo qaban lahaa hase ahaatee arrintaasi waa laga badbaaday oo dib baan ka sheegi doonaa liverpool garoonkeeda waxay hal iyo aber ugu awood sheegatay kooxda queenbark rangers manchester city waxaa gurigeeda kaga badisa norwich oo saddex iyo labo ayaa ciyaartaasi lagu kala baxay southampton hal iyo hal stog ayay la gashay kooxda swan city waxaa gurigeeda saddex iyo aber uga badiyey naadiga fulham kooxda manchester united iyo kooxda kale ee westbrom albion ayaa wada ciyaarayay oo shan iyo shan ayay labadaasi kooxood haatan ciyaartu maraysaa oo sakanno ayaa ka dhiman westham ayaa gurinkeeda afar iyo laba kaga badisay reading kooxda wigan atleticna laba iyo labo bareeja ayay la gashay astonvilla hase ahaatee ciyaarta ugu xiisaha badan ayaa waxay dhex maraysay kooxda tottenham iyo sunderland iyo weliba arsenal iyo kooxda kale ee newcastle united labadaasi kooxood natiijadoodu maxamedo way isku xirnayd oo kooxda arsenal haddii ay badiso waxay usoo baxaysaa champions leaga haddii laga badin lahaa ama bareeja ay geli lahayd oo tottenham soo baxdaana tottenham ayaa soo gudbi lahayd hase ahaatee kooxda arsenal hal iyo eber ayay kaga badisay naadiga newcastle oo gool uu u dhaliyey ciyaaryahan koshelney oo daafaca kaga ciyaara sanadkii horena sidaanoo kale usoo badbaadiyey kooxdan ayaa goolka u saxiixay tottenham ayaa iyaduna gool la timid daqiiqadii dambe ee ciyaarta oo iyaguna hal iyo eber ku badiyey hase ahaatee goolkaasi wuxuu noqday hal bacaad lagu liso oo waxba uma aanu soo kordhin oo tottenham sidaa ayay ciyaaraha champions leaga aanay ugu soo gudbi doonin sanadka dambe waan gartay haddii aan kaa dhex galo wigan iyo mustaqbalkeeda aad iyo aad haddii aan kuu sheego wigan atletic ayaan darada haysata waxay tahay horta koobkii f a kabka way qaadeen laakiin sanadkan ma aanay badbaadin sidii sanadihii hore u badbaadi jirtay waxaa ciyaaraha serbida ku laabanaya sanadkan kooxaha wigan atletic reading iyo queenbark rangers labada kooxood oo kale hore ayuu sii cadday nin kastoo wigan iyadoona aanay wax rajaa lahayn markii kulanka maanta la ciyaarayay dhinaca champions leaga waxaa usoo gudbay kooxda manchester united oo iyadu koobka sanadkan ku guuleysatay manchester city ayaa ku xigsatay oo kaalinta labaad gashay chelsea ayaa iyaduna kaalinta saddexaad gashay halta kooxda arsenal ay hadda uun xaqiiqsatay inay kaalinta afraad usoo gudubto waxayna afartaasi kooxood ee wadanka ingiriiska u matali doonaan ciyaaraha champions leaga ee sanadka dambe la qaban doono walow ay kooxda arsenal isreebreeb dheer soo geli doonto hase ahaatee saddexda kooxood oo kale gruubka ayay ka mid noqon doonaan marka qoratuurka la samaynayo sidaas ayaa horyaalkii ingiriiska ee sanadkan uu kusoo gabagaboobay oo waxaa xusid mudan sidoo kale ciyaaryahanka roben van bercy oo u ciyaara naadiga manchester united oo sanadkii hore arsenal laga soo gatay inuu ku guulaystay kobaha dahabka oo markaasi uu noqday ciyaaryahanka dhinaca gool dhalinta qaada maantana shanta gool oo ay dhalisay kooxda manchester united mid ka mid a isaga ayaa dhaliyey marka waxay ka dhigan tahay manchester inay koobkii ku guulaysatay gooldhalintii ciyaartooydu ku guulaystay walow kooxda wigan oo serbi ku laabatay ee koobkii qiimaha lahaa f a kaabka ay qaaday waan gartay marka ciyaarihii maanta ayay gebagabahayeen say u dhammaayeen maanta ayay soo gabagabo horyaalka ingiriiska oo kulamadii ugu dambeeyey maanta ayaa la ciyaaray sida aan kuu sheegay ayaana kooxuhu soo kala baxeen waxyaabaha horyaalka premier leaga ee sanadkan la xusuusan doona waxaa ka mid ah maxamedow in tababare alex ferguson oo muddo lix iyo labaatan sana macalin u ahaa ee naadiga manchester united uu ciyaaraha ka fariisanayo kooxdaasina ay keensatay ciyaar macalinka la yidhaahdo david moyes marka sanadka dambe waxaa la isweydiin doonaa manchester united ma noqon doontaa manchestertii ku duuli jirtay garbihii alex ferguson mise waxay noqon doontaa manchester ka mida kooxaha kale